way alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waa darsigii shanaad ee ka mid ahaa duruusta alwaraqaat fi usuuli lfiqh waaya dhowr su-aalood oo darsigii hore ku saabsan halkan musanifku wuxuu yidhi wa ama alcilmu lmuktasab maxaa ka fiican baynu yidhi in la idhaahdo haye alcilmu anadari muktasabka maxaynu ku diidnay laba arrimood aynu ku diidnay baynu sheegnay wa hadihi alfaa'ida istafadtuha qadiima min sharxi sheekh sacad ashitri xafidahu llahu tacala wa min ayat kibaar alculamaa fi bilaad alxarameyn sharaxa waraqaadka uu ku leeyay buu ku sheegay faa'idaas laba arrimood baynu ku diidnay haye fadl anta anta nacam a arrintan kasbiga waxaa isticmaala ficilka makhluuqa ku magacaabo kasbi ashcariyada oo waxay ku asturaan qowlahum biljabr addoonku inuu khasban yahay aaminsanaanta ay aaminsan yihiin ficilku waxa weeyaan waa kasbun lilcabdi bay idhaahdaan oo qudra mu'ahira addoonku ma laha awood raad leh wuxuu ku qabto marka waa faacilun ظaahiran wغayru faacilin xaqiiqatan muuqaal ahaan buu faacil u yahay xaqiiqatanna dee waa majbuur waa khasban yihi isago waxba samayn maayo cid kalaa ficilkan samaynaysa waaya arrinta labaad haye haddaynu idhaahno muktasab waxaa ka dhalanaysa haddii la idhaahdo cilmiga waa daruuriya muktasab ka aan muktasabka ahayn in la idhaahdo weligiiba uu jiray cilmiga daruuriga ah taasina waxay ka hor imanaysaa qowlu llahi tacala wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya cilmiga daruuriga ah iyo cilmiga nadariga ah ee makhluuqu labaduba waa xaadi weeye ayb alcilmu daruuri muxuu ku qeexay musanifku aye maa laa yaqع can nadarin waاstidlaal oo macnaheedu uu yahay aladi yajid insaanu aladi yadaru اlinsaanu ilaa macrifatih ka insaanku uu ku khasban yahay garashadiisa yaعni yadkulu fi nafsi اlinsaan wayadaru ilى اlcilmi bihi insaanka naftiisuu gelaya aqoontani naftiisay gelaysa garashadiisana waa ku khasbanaanaya min geyri ikhtiyaarin minhu walaa iraada isagoo dooran inuu waxaan garto uu barto isla markaana aan dooninba ayib haddaba cilmiga daruurigaah wuxuu yihi laa yaxsulu laa yaqacu can nadar waistidlaal bma yaxsul cilmu daruuri duruqu xusuulihi waa maxay aye intuu sheegay musanifku nacam alcilmu alxaasilu biixda alxawaasi alkhamsa cilmiga ku xaasila daramayaasha shantaa midkood yani haddee waxaad aragto maqasho aade uriso dhadhamiso taabato hal min ictiraad calaa dalik taa ma lagu ictiraaday musanifka mise waa loo sallimay fadal haye wejhu lictiraad waa maxay maxaa la yidhi maya taas taas waa markuu xawaasta fasirayo weli maynaan gaadhin in la idhaahdo alcilm اlwaaqicu bixdى اlxawaasi اlkhams waa cilmi daruuri ah xukunka noocaasa ma lagu ictiraaday mise waa loo salimay haye waa lagu ictiraaday maana waa la bushiyey waa lagu qabsaday sidee loogu qabsaday لأn اlxawaasi qad tudriku اlashyaء calى gayri ma hiya calayhi baa idhi qofka aragiisu shayga wuxuu tusi karaa sidii xaqiiqadiisa ahayd si ka duwan sawdki iyo dhawaaq wuxuu u maqli karaa sidii xaqiiqadiisu ahayd si ka duwan waakada waxaa dhici karta inuu wax dhadhamiyo dhadhankii xaqiiqigaa sheeguu lahaa midaan ahayn xaasadiisa ama dareemihiisu u sheego waxaa dhici karta inuu shay taabto khashina laakiin dareenkiisu u sheegayo inuu yahay shay naacima shay naacima inuu taabto laakiin dareenkiisu u sheegayo inuu yahay shay khashina adagoo qallafsan taa waa ayaa lagu waa lagu ictiraaday taas shayga labaad ee uu ku xaasilo alcilmu daruuri waa maxay kitaabku inoo sheegay haye bitawaatur oo khabarka can ariiqi tawaatur kugu soo gaadhaa isna wuxuu kuu faa'iideynaya cilmi daruuriya buu kuu faa'iideynaya macnaa cilmi aanad naftaada ka difaaci karin oo ku gelaya adoon dooran oon doonin waaye tawaaturkana waad garanaysaa macnihiisa waxaynu sheegnay dariiqo saddexaad oo cilmiga daruuriga ku xaasilo aanu kitaabku sheegin haye maa yaxsul bibadaahati alcaql waxaa caqliga la yskaga garanayo sida in shaygoo isu dhami uu ka wenyahay shayga barhkii inaanay naqiidaani kulmi karin sawaad iyo bayaad cadaan iyo madow shay qura inaan ku kulmi karin fii waqtin waaxid min wajhin waaxid ha wax la yska garanayo wey ayib wuxuu yidhi alxawaasu alkhamsu wahiya asamcu walbasaru walshamu wallamsu waaldawqu hal haadihi hiya alxawaas ma intan uu sheegay musanifku ayaa xawaastiya dareemayaashii haye fadal xawaastii maaha waa maxay waa ixsaaskii waa dareemistii weeyi marka alxawaas alkhamsu waa kuween man yadkuru lana alxawaas alkhams aye alcaynu wاludunu wاlanfu wاlfamu wاlyadu xawaasti waa kuwaas kuwan uu sheego maqalkii iyo araggii iyo urintii iyo dhadhamintii iyo taabashadii waa maxay waa ixsaaskii dareemistii wey ayib wuxuu yihi wa ama alcilm اlmuktasabu fahuwa ma yaqacu can nadari wاstidlaali ma macna nadar nadarku luqa ahaan waa maxay haye waa taamulu shay horta wa yakunu bilcayni wa bilqalb oo laba nadar baa jira nadar alcayni iyo nadar alqalb nadar alcayni muxuu ahaa idraaku shay almanduur bilbasar nadr qalbina atafakuru fi xaali lmanduur fiih in laga fikiro shayga la eegayo xaalkiisa ayib istidlaalkuna haye alab daliil istidlaalka markuu fasiray musanifku macaanihii luqawigahbuu ku fasiray istidlaalku fi lugati waa alab daliil lakin isilaaxan istidlaalku waa maxay haye waa daliilka kaasi ma huwa tacriifu اlistidlaali isilaaxan musanifku luqatan buu ufasiray halkaa aad umaynaan baraarujin baan malaynaya lakin isilaaxan waynu sheegnay istidlaalka macnihiisu wuxuu haye atafakuru fi shay lilxukmi calayh oo kaa istidlaalku iska ilaali istidlaalku alabu daliil luqatan buu u noqonaya oo markay leeyihiin maa yaqacu can nadarin eegmi wa istidlaal daliil raadin maaha istidlaalkani waa istidlaal istidlaalkii istilaaxiga ah oo ah atafakuru fi shay shayga in laga fikiro oo bimacnaa ra'yiga lagu celceliyo lilxukmi calayh si xukum loo siiyo kaasaa istidlaal la ydhahdaa ama kownu listidlaali alaba daliil fahada macnaahu fi lluga walaysa macnaahu fi listilaax idan ma alfarqu bayna anadari wlistidlaal annadaru wlistidlaal beriyaa su-aal ismayna weydiin sooma walas'ilatu ziinatu lidars haye fadl النظر عام من الاستدلال يعني بين عموم وخصوص cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya oo nadarkaa caamsan oo istidlaalku waa fardun min afraadi nadar oo nadarku waxa weeyaan atafakuru fi shay marka tafakurkii haddii litasawuri xaqiiqatihi uu yahay si xaqiiqadiisa loo suuraysto waa nadar qura hadduu yahay waxa weeyaan lilxukmi calayhi haddii shayga looga fikirayo si xukum loo siiyana waa istidlaal istidlaal kastaana waa waa nadar kulu istidlaalin waa nadaru walaysa kulu nadarin istidlaala marka atafakuru fi shay in kaana litasawuri xaqiiqatihi fahuwa nadaru wain kaana lilxukmi calayhina waa istidlaalu waad fahamteen soo ma wannadaru huwa alfikru fi xaali lmanduur fiihi marka maxaa ku jira baanu ihi tacriifu nadarkan dowr baa ku jira sooma halkuu dowru kaga jira horta dowr waa maxay hadaa jeer marka tacaariifta la sheegana fiihi dowr islameerays iska daba wareeg haye haye fadal shaygii la tacriifinayey in lagu sheego tacriifka dhexdiisa oo imika waxaa la tacriifinayaa annadar ama mushtaqaadkiisa wax ka mida in lagu sheego marka nadarka mushtaqaadkiisa wax ka mid oo almanduuru ileyhigii baa tacriifka lagu sheegay wa dikru lmucaraf aw shay min mushtaqaatihi fi tacriif shaygii la qeexayey laftiisii ama waxyaabihii laga ishtiqaaqay laga dhambashay haddii tacriifka lagu dhex sheego dowr baa la dhahaa waxaa lagu uri tusaale ahaan waxaad qeexdaa carif irajula rajulka qeex saa tihi arajulu tacriifkii waxaad ka bilowday arajulu ninku waa kada waa kada waa kada marka kii aad tacriifinaysay laftiisa tacriifi ku dhex sheegtay waa dowr oo dowr siduu noqonayaa iska da wareego rajul kan kan aad ku qeexaysaana waa maxay baad dee imanaysa rajul baa lagu weydiiyey sooma arajulu baanad tacriifi ku dhex sheegtay arajulugana tacriifki ku dhex sheegteen waa maxay isaguna marka tacriifkii baa wareegayo meel aan fadhiisan ahayn alfikru waa maxay alfikru haye sax alfikru huwa altaamulu fi الshay وtartiib الnataaئiji calى اlmuqadimaat waa shayga in loo fiirsado la dhugto dabeetana muqadimaad la dejiyey natiijo laga soo saaro tusaale waxaa odhanaysaa no dhismo aanaynu ku dhex jirnaa wuxuu leeyahy nin mixraab buu leeyahy waa muqadimadii koowaad waxa kaloo uu leeyahy minaarado waa muqadimadii labaad idan huwa masjidun natiijadii waa taas waa masaajid markaa taasi dee taamul bay ku timi inaad u fiirsata waxaas waa maxay waa mixraab dabadaad u baxda waxaan dhaadheerna waa maxay intaad u fiirsta iyagana waa minaarado markaa taamulkii muqadimaadkaasaa ka dhashay muqadimaadkiina natiija kasoo baxday fikru huwa ataamulu fi shay wa tartiibu nataaiji cala almuqadimaat ayib waay والdليل هو المرشد إلى المطلوب buu hi المصنف عرف الdليiل لغة ولم يعرفه اصطiلاaحا macnihii dliilku luqada carabeed ku lahaa unbuu sheegay اصطiلاaحan wuu qeexin شhaرxa waa ku sheegayaa sheekh فawزan dee kutubta usul فiqigana tacriifkiisu waa ku qoran yihi ma yumkin التawasل waa waxa ay suurtowdo gaadhis bisaxiixi nadari fiihi eegma sax oo la eegay lagu gaadho ilaa maluubin khabariin wax la doonayo mid khabar loo nisbeeyeya manaa xukum sharciga ilaa xukmi sharciyin daliil waxaa la idhaahdaa waxa markaad si saxa u eegto aad ku gaadhi karto xukum sharciya warcad ma imika tusaale ahaan marwaxadaasaad eegta eegmada marwaxadda eegtay dee xukun sharciga kuma gaadhsiinayo laakiin aayad qur-aana baad eegtay xadiid baad eegtay qiyaas baad eegtay arkaantiis ma u dhantay shuruuddii ma u dhantay ijmaac baad eegtay ijmaac saxiixa ma yahay xukm sharcigaad bacda haada annadar aada gaadhaysa laakiin markaad si saxa u eegto daad si khaldan u eegto istidlaalkaagu uu khaldan yahay maluub khabariya gaadhi maysa ayib waxaynu nidhi daliilka tacriifkiisa waa la ysku khilaafay musanifku dee luqada macnuu ku lahaa unbuu sheegay daliil huwa almurshid ila lmaluub in wax kasta oo madluubka ku gaadhsiinayaa uu daliil yahay waa kalaamu man baynu nidhi kalaamu man haye kalaamu لا كل ما يوصلك إلى المطلوب إن مجع الدليل قاضنية هي كلام الفقهاء فقهاء كقطعك أه سجوان كوتسين حكمك هي كالظن جاب الدليل بين هذا كثير من الأصوليين وضدها السيمرين من بدن وكم إذا علماء أصول الفقه waddadaasay mareen ayib mutakalimiinta iyo kathiir min usuuliyiinna maxay yidhahdeen haye in kaana qaطciya fahuwa daliil wain kaana daniya fahuwa amaara sax iبن السمعاaنi wuxuu yihi وqad qاala أkثر المتkلimiina وبعض الفقهاء lا يsتacmل الdليل إlا فيma يؤdي إlى العلم إlى القطع فأma ma يؤdي إlى الظن fla يuقال lah dليل فإنma يuقال lah أmاarة وعind cاamaة الفقهاء lا فرقa بynهma maxaa u dliila ma arshadaka ilى اmaطluub in magaca daliil lagu sheegi karo sawaء kana daniya aw kana qaطciya aye magaca daliil in la siin karo wax kasta oo maطluubka ku gaadhsiiyo kutuso qaطci ha noqdo sida aayaddii qur-aanka ahayd xadiidkii mutawaatirka dani ha noqdo sida qiyaaskii iyo xadiidkii axaadka iyo kama yaquuluun ma daliil nimaan hore u jawaabin baan doonaya fadl lugat اlcarab waa luqada carbeed alcarabu laa tufariq fi tasmiyat اdaliil bayna ma yuؤddi ilى اlcilm aw ma yuؤddi ilى الdan kul ma arshadaka ilى اlmaطluub daliil bay ku sheegaan qaطci ha noqda ama dani ha noqdo waay qال رحimh الlه taعالى والظن تجوiز أمrayn أxadهma أظhر min الآkhر والshk تجوiز أمrayn la maزyة لأxadهma عlى الآkhر waxaynu ku dhex jirnay arimihii ku saabsanaa cilmiga iyo qeybihiisa marka markii cilmiga uu qeexay musanifku raximah الlahu taعaalى wuxuu raaciyey daniga iyo shakiga sababta uu isu raaciyen waxay tahay لأnahma min maraatib الإdraak waxaynu nidhi aynu kusoo noqonno musanifku markuu qeexay cilmiga wuxuu raaciyey daniga iyo shakiga muxuu raaciyey lannahu min maraatib alidraak garashada maraatibteeday ka mid yihiin oo kitaabkii alusuul min cilmi alusuul ayaa waxaynu ku soo barannay maraatib lidraak garashada qeybaheeda waxaa u horeeyey alcilmu الظن الshk الwhm الjهل الbaسيط iyo aljهل الmurakب marka maraatib اإdrاk waa misa sit waa lix wuxuu yihi musanifku wالظn danigu تajwiiز أmrayn waa إdraak أmrayn wالتajwiiz waa bmanaa draa bmacna إdraak labada arimoodoo axaduhumaa midkood adharu uu ka raajaxsan yahay min alaakhari ka kale marka halkan musanifku raximah ullahu tacaala dannigii wuxuu ku qeexay idraagga laftiisa garashada la garto laba arrimood oo midkoodka kale uu ka raajaxsan yahay laba laba arrimoodba waa lagu ictiraaday musanifka arrinka koowaad wuxuu yahay adanu laa yanxasiru biidraaki amreyn danigu kuma koobna laba arrimood in la idraago la garto ama qofka caqligiisu inuu banneeyo shaygaasi sidaa iyo sidaas buu noqon karaa bal qad yakuunu adanu tajwiiza akara min amreyn oo intii u yarayd unbuu ka soo qabtay musanifku oo idraaku amrin waaxid dani lama idhaahdo waxaad garatay kaasi inuu nin yahay dani lama idhaahdo laakiin ma nin baa ma gabadh baa labadaasiba agtaada wax suurtoobo bay noqdeen waxaa kula rajaxantay inuu nin yahay marka inta u yar baa ee haddii la idraako dani la odhanayo laba arrimood laakiin way ka badan kartaa laba kuma koobna arrinka labaad lagu lagu ictiraaday wuxuu yahay danigu maaha banaynta aad banaynayso arinku inuu sidaa noqdo sidaana noqdo sidaana noqdo taa dani lama idhaahdo taasi waa idraagii wey danigu waa maxay danigu waa alraajixu min alixtimaaleyn oo labada arrimoode shaygu uu noqon karo ee agtaada ay ka suurtowdo inuu noqdo koodi xooga badan oo jawazta an yakuuna ma yabdu min baciidi طayra an yakuuna canzan waxaa meesha fog kaaga muuqda wuxuu caqligaagu baneeyey inuu noqon karo shimbir iyo inuu ri noqon karo masaladii labada nin ay ku murmeen canzun wain طaarat wuxuuhi waa waa ri ka kalena wuxu uhi waa shimbir iyadoo saa la isugu ayaabay duushay markaasuu yihi waa waa ri haba duushabe waa dadka dadka qaarkood oo muran laflaa baa jira mogta muran laflaa la idhahda yaana aada u muran adag xataa haddii xaqiiqad u caddaato murankiisa aan ka noqon ahayn oo kusii soconaya taasina sifo fiican maa alalidu lkhasim baa la idhaha qofkaas qofka muranka adage xataa iyadoo shayga ixtimaal geli karo aada u adkeynaya ama iyadoo u caddaatayba murankiisii sii wadaya ayib marka danigu maaha tajwiisu amreyn axadum adar min alaakhar banaynta aad banaynaysa shaygu inu sidaa noqdo sidaana uu noqdo ee danigu waa alraajixu min alamreyn tajwiiska laftiisa maaha waa labada arrimood ee agtaada banaanaaday ama suurtoobay kooda xooga badan ee rajaxmay sheekh mashhuur wuxu uhi laysa danu huwa tajwiis wainama huwa alraajix min almujawazayn labadii arrimooda shaygu inuu noqdo ay suurtoobaysay kooda raajaxsan baa danniya walmarjuuxuna yusamaa wahman kii laga xoog batay macnihii marka hore muxtamilkaa laga xoog batayna maxaa la odhanaya wahm shaygii laba macan u ixtimaalay macnaa xoog batay kaa xoog batay magacii addannu ka laga xoog batayna marka hore muxtamilka ahaana alwahmu weeye marka alwahmu waa muqaabil addan sida jahliguba u yahay muqaabil alcilm cilmi ka soo horjeeda siduu yahay ayib marka maxaynu idhi danigu waa maxay alraajixu min alixtimaali labadii shay ee suurtagalka ahaa labadooduba si siman suurtagalka u ahaa kooda xoog batay ee rajaxmay ayaa dani la idhaahdaa waa istilaaxooda marka la eego ayib ama fi sharc fadanu lahu macaanin ama nusuusta shareecada marka la eego danigu macaani buu leeyahy fa yuطlaqu danu cala alcilm cala lidraak aljaazim shareecadu waxay isticmaashay ereyga dan oo ku isticmaashay garashada shayga la garto si go-an loo garto oo ixtimaal baanu ku jirin aladiina yadunuuna anahum mulaaquu rabbihim wa anahum ilayhi raajicuun yadunuun macnaheedu waxa weeyaan agtooda waa muxtamil inay ilaahay la kulmayaan iyo inaanay la kulmahayn labadaasiba agtooda way ka suurtoobaan laakiin waxaa la rajaxan inay ilaahay la kulmayaan abadan saas maa yadunuun bimacnaa yaclamuuna qaطcan kuwa si go-an u garanay marka adanu yaridu fi sharci bimacna cilmi اlqaطci iyadoo cilmi qaطciga looga jeedo sharecda kuso arooray wayuطlaqu cala araajix min alixtimaaleyn macnahan istilaaxigaa laftiisa danigu nusuusta wuu ugu soo arooray oo inuu laba macno ixtimaalo shaygu kooda raajixa rajaxma dani la ydhaahdo kama fi qowlihi tacaala fain طalaqaha falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in danna an yuqiima xuduud allah in danna ma hadday yaqiinsadaanba maya in tarajaxa cindahumaa an yuqiima xuduud allah waa hadday ula badato way ixtimaashaa markay isku soo noqdaan inay xuquuqda ilaaliyaan iyo inaan ilaalin labadaba waa udhici karta lakiin hadday ula badato markay isku soo noqdeen xuquuqda ilaalinayaan marka daniga aayaddan lagu sheegay waa danigii istilaaxiga ah oo araajixu min alixtimaaleyn ayib wa yuطlaqu cala shaki lmujarad bal danigu wuxuu ku soo arooray fi nusuus iyadoo shakiga baraxa tiran looga jeedo kama qaala tacaala waida qiila ina wacda allahi xaqu wsaacaةu laa rayba fiiha qultum ma nadri ma الsaaca in nadunnu ilaa danna saacadduu qiyaamo wixii garan mayno in nadunnu ilaa danna waanu garanaynaa maaha si qaci aanu garanayna ixtimaal baa agteeda ku jira laakiin qiyaamo inuu dhacayaabaa nala rajaxana maaha waanu ka shakisana wey danu huna waa bimacna bimacna shak wey waxaana u dila wmaa naxnu bimustayqiniin inuu danigu saddexdaa macnaba usoo arooray bimacna alcilm iyo bimacna araajix min alixtimaaleyn iyo bimacna shaki mujarad waxaa sheegay maca hadi اladila ibnu samcaani kitaabkiisa qawaطic اladila kadalika azarkashi fi اlbaxr almuxiiط marka alidraaku in kana jaaziman fahuwa cilm garashada shayga la gartay hadday tahay mid go-an oo ixtimaal kaleba aanu la socon garashada cilmi baa la dhaha wain kaana raajixanna fahuwa dannun wain kaana marjuuxanna fahuwa wahmun wain kaana mutasaawiyan maca gayrihi oo laba macno oo siman buu ixtimaalaa oo midna aanu rajaxnayn fahuwa cinda alusuuliyiina shakun usuuliyiinta agtooda waa shak usuuliyiinta shak u yaqaan maxaynu ka faaideynaa waxyaabaan garashadooda waxaynu ka faaideynaa lilwusuul nadrus hadi lumuur lilwusuul ilaa macrifati ma yanbani caleyhi alxukm maraatib lidraak maxaynu u daraaseynayna horta ayna su-aal isweydiiso waa si aynu u gaadhna aynu u garanno maraatib lidraak keebaa xukum lagu dhisi karaa keebaa saan xukum lagu dhisi karin marka alaxkaam tubnaa cala alcilmi horta oo idraaga jaazimkaa xukum waa lagu dhisi karaa soo ma wakadalika tubna alaxkaamu cala adanni axkaamta dannigana waa lagu dhisaa ixtimaalka raajixa ah walaa tubna alaxkaamu cala shak axkaamta shaki laguma dhiso alyaqiinu laa yazuulu bishak ayib wlaa tubna alaxkaamu cala alwahm yani tuhmaad axkaam laguma dhiso kuma ayaa sheegaya axkaam fiqi ah oo wahmiga lagu dhiso oo kutubta fiqiga aynu ku dhigannay cidda xalaqaadkayga fiqiga ku xidhan waa qariib jiddan xukum fiqi ah oo wahmi lagu dhisay mujarad tawahum soo dhaweeyba haddaan tawahum idhe haye baabu tayamum marka la joogo nawaaqidu tayamum maxay ahaayeen nawaaqid alwudu wاlriddatu watawahum almaa fii xaqi faaqidihi kii biyo waaye hadduu tawahumo tawahumku waa martabad daniga ka hooseysa weeye bimacnaa idaa jawaza an yuujada ma waa abaysaa weysadiis way abaysaa ayib wakadalika masale kale masalada kale waxay tahay kutubta hore waan ku shegay lakin kutubtan cusub weli maan sheegin kuwaan halkaa gaadhnay kuwa aan sheegi lahaana weli halkaa maanaan gaadhin waa masalada ku saabsan salaat اljumuca imaamkii oo rukuucdii ragcadda labaad ka soo toosay fii salaati aljumca ayaad soo gaadhay waad la xidhanaysaa soo ma hadda ma fahamteen salaaddii jumcuu tukanayaa ragcaddii labaad buu rukuucdeedii ka soo toosay halkaas aduu ku soo gaadhay isagoo ictidaalkii ku jira ama dhaafayba waad la xidhanaysaa ma jumcaad salaada u niyeysanaysaa mise duhur haye binaan calaa maada jumcaad u niyeysanaysaa binaan calaa maada maxaad ku dhisaysaa inaad jumco u niyeysanayso maxaad jumco ugu niyeystay inuu jumcihiisi dhammaaday waabad aragtaabe yaa shaykh alamru acmaqu min hada haye haye horta horta miyaanay shardi ahayn inaad salaada jumce si ay kuugu ansaxdo in ragcad ka soo gaadho inaad salaadiisan ragcad ka gaadhayso adigan arka maxaad jumco u niyeysanaysaa ila ragcaddii labaad buu rukuuceedii ka soo toosay inaad ragcad ka gaadhay salaadiisan way kuu muuqata marka salaadaadu say jumco ku noqon karta haye sheekh ma niyeysanaysid halkaas ku cayuuqday duur haye jimcaad niyeysanaysa haye صaxiix waa taas litawahumi anahu taraka rukna lixtimaal anahu taraka rukna maxaad ku dhisaysaa inaad jimco niyeysato tawahumka tawahumaysa ee aad tuhunsan tahay inay dhici karto inuu rukun ka tegey ragcad kale dee u kaco tawahumkaasaad ku dhisaysaa niyeysigaad jumco niyeysanayso marka waa meelaha lagu dhiso tawahumka wax lagu dhiso labadaa meelood iyo ayaa ka mida ayib daniga waxay u qaybiyaan culimadu dani haaliba iyo dani hayru haaliba halabatu dani bay in badan sheegaan halabatu daniga maxay uga jeedaan ama adanu alghaalib wax kale ma laa tada baciidan الظن الذي اطمأن له القلب الظن الذي اطمأن له القلب وظنiga يعنا waa احtimaalka raajixa ah ee qalbiguna uu ku xasilay kaasa khalabaة الظن la ihahda iyo الظن الغاalب haddaanu qalbigu ku xasilin waa dhanun un baa la odhanaya xukumkiina waa lagu dhisi karaa qalbigaa ku xasila ama yaanu ku xasilin mar hadduu noqdo احtimaal raajix haddii qalbigu ku xasilayna maxaa la odhanaya waa halabatu dhannin ama waa dhannun haalibun ayaa la odhanaya ayib washaku buu ihi shakigu tajwiisu amrayn waa laba arrimood inuu arrinkii ixtimaalo labada arrimoodoo laa masiyata dheeraad iyo rajixitaan liaxadima midkood aanu u sugnaan cala alaakharika kale dushiisa aan ugu sugnaan markaa shakiga waxaa isku khilaafsan usuuliyiinta iyo fuqahada oo ashaku cinda alfuqahaa huwa muطlaqu taradud shakigu fuqahada agtooda waa mar haddii arrinta laga taradudaba oo ixtimaalba uu galo waa shaki sawaaء tarajaxa axad اlixtimaaleyni aw axad اlixtimaalaat am lam yatarajax mar haddii arrinta ixtimaalba u galo fuqahadu waxay u yaqaaniin shaki ixtimaalkaa dhinaca rajaxmo oo dhinaca rajaxmay dani ha noqdo dhinacii kalena waami ha noqdo ama dhinacba yaanu rajaxmin oo labadii dhinac ha sinaadaan ashaku cinda alfuqaha wa muطlaqu taradud masalada waxaad faaidsanaysaa markaad daraaseynaysa qaacidada alyaqiinu laa yazuulu bishak shakiga maxay uga jeedaan fuqahadu halkaa muطlaqu taradud oo xataa danigu xaalaad mucayana mooyaane yaqiinta ma suuliyo oo ashak alyaqiin laa yazuulu bishaki ay bitaradudi walixtimaali bay u jeedaan ee uma jeedaan shakigii ahaa tasaawi lixtimaaleyn laba ixtimaal oo sinmay ugama jeedaan ama alusuuliyuun faashaku cindahum tasaawi alixtimaaleyn usuuliyiintu waxay shaki u yaqaaniin laba ixtimaal laba siyaaboodoo shaygu noqon karo oo siman oo midkoodna ka kale aanu ka xoog badnayn oo aanu ka rajaxnayn waa kuwan kula dee hadduu midkood xoog bata ka xoog batay dani baa la dhahdaa laakiin marka labadii ixtimaal ay siman yihiin oo laa yatarajac axaduma cala alaakhar ayaa la idhahdaa maxay shaki la idhahdaa maala tusaaleaynu sheegnay shay baad meel fog ka aragtay ixtamala cindaka an yakuuna canzan an yakuuna cindaka wa an yakuuna ayran labadaasi waa kuu kala rajaxmi waayeenoo midna waa kuula badan weyday kaasay usuuliyiintu u yaqaaneen maxay shaki a u yaqaaniin waa ka yihi waa tajwiizu amrayni laa maziyata liaxadihima cala alaakhar waayo danigu markaasaynu sheegnay ama dani haaliba ha noqdo ama dani hayru haaliba waa xuja weeye axkaamta waa lagu dhisaa goorma axkaamta lagu dhisaa idaa lam yakun hunaaka yaqiinu yukhaalifuhu haddii yaqiin daniga khilaafsani aanay jirin wqad tutraku lyaqiinu lidan xaaladaha qaarkoodna yaqiinta laga tagaa danigaa la qaataa asbaab gaaraanay taasi leeday qaacida alyaqiinu laa yazuul bishaki marka la marayo ayaa la sheegaa in daniga lagu camal falayana nusuus badan baa tusinaysa oo axkaam lagu dhisi karo nusuusta waxaa ka mid ah umuurta maaliga ah dee rajulaan baa markhaati ka noqon kara shahaadadu dee yaqiin qaciya maaha dani inay run sheegayaan unbaa loo badinaya marka sifaadkooda la eegay inay been sheegayaana wax dhici kara sooma marka waa dani haddana waxbaa lagu xukumay bal dhaar baa fii cahdi nabiy calayh salatu salaam dani lagu dhisay wallaahi maa bayna laabatay ahlu beytin afqaru mina dhaarta xataa khalabatu daniga waad ku dhisi kartaa si arrintu kuula badantay ama daniga waad ku dhisi kartaa bura wallaahi baan ku dhaartaye labadaa golood ee madiina reer naga faqiirsani ma joogo de tira koob mu soo samayn moogta ardayda badankoodu saasay u fahmeen ti oo kale wey waa sida isaga ula badatay moogta ku dambaabi maayo waay waxaad isweydiin kartaa soodta nusuusta qaar ku soo aroortay in la diiday daniga in lagu camal falo in yatabicuuna ila adan wa ina adana laa yugni min alxaqi shaya wakadalika in yatabicuuna ila adana wama tahwa alanfus walaqad jaauu min rabbihim اlhudaa oo danigu isagoo madmuuma oo raacistiisa la dhaleecayay uu ku soo arooray fi shariica danigaa waxaa loogama jeedo danigii aynu soo barannay oo alixtimaal raajix waxaa looga jeedaa almowqif almabni cala itibaaci اlhawaa waa mowqifka qofka uu qaato ee ku dhisan dookhiisa uun inuu raacay iyo sida naftiisu ay doonaysay marka almuraadu bidani huna waa maxay waa itibaacu lhawa waa alhawa qofku sida naftiisu doonaysa inuu raaco isagoon daliil iyo maxaa xaqa iyo maxaa baail iyo waxa isagoon kala eeginba kaasaa loo jeeda haddaad dani markaa madmuuma shareecada ku aragto kaasaa loo jeeda wallahu aclam sal allah ala nabiyina mxamedi wala ali wasaxbi waslama tasliima kaiira